barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaab soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemida geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba saacadduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washington ay tahay lixdii iyo barkii subaxnimo waa jimco lix iyo tobanka bisha ogost sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin soo jeedinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aanu ku eegi doono heesaha dhaqanka ee ay hooyooyinka soomaalida ku maaweeliyaan carruurtooda
heesta aan maanta barnaamijka idinku haynana waa
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa aad maqli doontaan waxaase ka horeynaya warkii dunida wasaaradda arrimaha gudaha israa'il ayaa sheegtay in ay rashiida taliib oo ka tirsan aqalka wakiilada maraykanka u ogolaatay inay booqato qoyskeeda oo degan daanta galbeed ee dhulka la haysto ee falastiin go-aankan ayaa yimid maalin kadib markii ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu uu sheegay inuusan ogolaan doonin in rashiida iyo ilhaan cumar oo iyana ka tirsan aqalka wakiilada ay halkaasi ku tagaan booqasho ay qorsheeyeen hase yeeshee waxa uu sheegay in haddii rashiida ay soo dirsato codsi ay ku booqanayso qoyskeeda sababo bini-aadamnimo dartood israa'iil ay ka fakari doonto in ay u ogolaato haddii ay ballan qaaddo in aysan dhiirigelin doonin qaadacaad ka dhanah israa'iil rashiida ayaa khamiistii warqad u dirtay wasaaradda arrimaha gudaha israa'iil iyada oo tidhi waxaan codsanayaa fasax aan ku booqdo ehelkeyga gaar ahaan ayeydii oo sagaashan jir ah waxay intaasi ku dartay in tani ay noqon karto fursaddii ugu dambeysay ee ay ku aragto ayeydeed waxaan xushmayn doonaa shuruudaha booqashada mana dhiirigelin doono qaadacaad ka dhanah israa'il inta aan ku guda jiro booqashadeeda ayay rashiida ku tidhi warqadda ay qortay oo ay baahiyeen warbaahinta israa'iil wasaaradda arrimaha gudaha israa'iil ayaa bayaan ay maanta soo saartay ku sheegtay in ay go'aansatay in loo ogolaado rashiida in ay booqato ayeydeed sababo bini'aadanimo dartood
militariga kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay riday gantaalo cusub militariga kuuriyada koonfureed waxa uu sheegay in gantaal rididan cusub ay u muuqato mid kuuriyada waqooyi ay ku muujinayso caradeeda dhoolatuska militari ee maraykanka iyo kuuriyada koonfureed oo socda kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay ka tuurtay gobolka gangwon laba gantaal oo ah kuwa ridadoodu ay gaaban tahay sida laga soo xigtay bayaan ka soo baxay gaashaandhigga kuuriyada koonfureed kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay riday lix gantaal saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay oo ay la socdeen hadalla daandaansi ah oo ay u jeedinayso kuuriyada koonfureed kulan deg dega oo maanta oo jimco ah uu yeeshay golaha amniga ee dalka kuuriyada koonfureed ayuu ugu baaqay kuuriyada waqooyi inay joojiso gantaal tuuridda iyadoo uga digtay in tallaabada noocaasi ah laga yaabo in ay sii kordhiso siina horiso xiisadaha militari
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad ku dhegeysaneyseen barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa inoo soo socdaa barnaamijkii sooyaalka dhaqanka balse markan waxaad ku soo dhowaataan heesta uu ku luuqeeyo fanaanka lafoole ee deeqa
heestaasi deeqa waxaa ku luqeynayay maxamed xasan lafoore haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka suyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama nooga soo diray haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee maalin walba oo jimcaha aad wakhtiyadan oo kale ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o e barnaamijkeennan maanta waxaan ku soo qaadan doonnaa hees dhaqameedkii hore ee ubadka ay hooyada soomaaliyeed ku maaweelin jirtay waxaana inoogu martay barnaamijkeennan maanta khadraw aadan sheekh maxamuud oo ka mid ah hooyooyinka xafidsan heesaha dhaqanka ee hooyooyinkii hore ay ku maaweelin jireen ubadkooga ugu horraynna waxaan weydiiyey hooye khadra bal waxaad noo sharaxdaa hees caruureedda ay hooyada soomaaliyeed ku maaweelin jirtay ubadkayga markay ooyaan markay gaajoodaan markay xanuunsadaan iyadoo ka biinaysa oohinta iyo xumadda iyo gaajada ay dareemayaan oo kale tusaale ahaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu heesa caruureedka mataqaanaa dhaqanka aanu lahayn markii aan yaryarayn almaqri jirnay markii ubad kale nagaga tegaan aanu heesi jirnay ama annaguba aanu soo haysnay ciyaalkayagii waxaa ka mid ahaa ubadku markay gaajoonayaan markay xumada hayso markay hurda hayso intaba ubadkuna afgarasho u ahayd ama way ku seexanayeen dhibtii haysay ama weyba ciyaarayeen oo way ku ilaawayeen waa inta aanu afbaran ayaa heestaa loo qaadayaa mise inta uu afbartay baa loo qaadayaa heestaas ilmuhu markuu jiro meelaha afar bilood ilaa u gaadhayo ilmuhu saddex sano uu si fiican wax u kala fahmayo heestaasi waxay ahayd mid daruuri oo ciyaalka ka siman gabadhiyo wiilba oo maawiilo u ah sida iminka toban jeeri oo kale ciyaalku u daawadaan ama filamaanta kale ee musalsalka ciyaalka ama boobalaha loo keena ayay ku ciyaarayaan sida tiifiyeeda iyo aaladaha jirada ay ka daawanayaan markaa waxay ahayd aalad jirta oo dumarka soomaaliyeed qasnad u ah oy ubadkooga ku maaweeliyaan oy ubadkooguna afgarasho ka dhigtaan ilmuhu ilaa saddex sano isagu xitaa ismaamulayo seexanayo iska toosayo iska soconayo ilaa afar bilood markuu jiro intii u dhaxaysa suugaanta iyagaa iska lahaa gaarba u hayd waxaa ka mid ahayd hubeya hubehey hubeya hoyo hubeya hubehey hubeya hubehey hubeya hoya ayaa diilayuhu dagaalay diilayoho dagaalay ayaada kharaadaa ku jiiday daa kharaadaa ku jiiday hoya ninkiidii ladahayni maahayo haddii laydahayni maahayo dagaal banaaga dhexeeya banaaga dhexeeya dabiyo qolbahaanu qaadan qolbahaanu qaadan dudaada reerkahaanu joogsan reerkahaanu joogsan hoya hobeeya hobeehey hobeeheya hobeehey hobeeheya hoya dadooho idaahayo wiilka idaahayo wiilka hoya maxaad weydoohoodu waa haalan weydoohoodu waa haalan hoya manaas kibaahaa gabnoohoobay kibaahaa gabnoohoobay hoya gabnooho wadgoodol ka waahayday codgoodol ka waahayday hoya mageehe dhibaahaa aroohoray dhibaahaa aroohoray hoya arooho roo aalaal ku raahagay oo aalaal ku raahagay hoya hobeeya hobeehey hobeeheya hobeehey hobeeheya hoya wardoohon baynooho maqnaahaye baynooho maqnaahaye hoya warsaani haynooho yimaahado haynooho yimaahado hoya hobeeya hobeehey hobeeheya hobeehey hobeeheya hoya adoo la badhaalaad dhexdoohooda laabadhaalaad dhexdoohooda hoya adooho dhuxiya laftihiya dhuxiya laftihiya hoya adoo la badhoohol horaahada labadhoohol horaahada hoya adoondha naciihiil ka joohoogin dhanaciihiil ka joohoogin hoya adoonla udhiicii karahaynin laagudhiicii karahaynin hoya maxaad dha yalkaaha ugu ohooy dhaayalkaaha ugu ohooy hoya hobeeya hobeehey hobeeheya hobeehey hobeeheya hoya hankuuhu heseehee dhagahayso heseehee dhagahayso hoya dhageehe sodheegaa u yeeheelo odheegaa u yeeheelo hoya haddaadi dhagaahaysan waahaydo i dhagaahaysan waahaydo hoya dushayda na ihiiga soo hoodeg dushayda na ihiiga soo hooda hoya dhabtayda na ihiiga dhaadhac na ihiiga dhaadhac hoya hobeeya hobeehey hobeeheya hobeehey hobeeheya hoya caloohu shaydiyaan dabooholay shaydiyaan dabooholay hoya daboohu lindaabaa qasaaharay lindaabaa qasaaharay hoyaadii gaayigaa dabaahayshay baayigaa dabaahayshay hoya adaadad kayihiiga sheegay bayihiiga sheegay hoya hobeeya hobeehey hobeeheya hobeeya hobeehey hobeeheya hoya samowa samoohow samoohowa samoohow samoohowa hoya samowsa rariyaa lagoohowa iyo lagoohowa hoya sakaari iyo maahaydhaqoohowa iyo maahaydhaqoohowa hoya sadkiila sugaahayayohowa laa sugaahayayohowa hoya sadkiira rabbikeena yohowa rabbikeena yohowa hoyesadkan la saluuginohowa laa saluuginohowa hoya hobeeya hobeehey hobeeheya hoya hawaayin hawaahaala loo hubin hoya hawaayin waxsiihiisa hoohooyo waxsiihiisa hoohooyo hoya hawaayin wardheeheere ahaabe wardheeheero waahabe hoya hawaayin walaahaa la dhaahawra walaahaa la dhaahawra ilmaaha darkuulaa cayaara darkuulaa ciyaara walaalku lacahaana maahaala kuulacahaana maahaala hoya hobeeya hobeehey hobeeheya siduu markaa ilmuhu u fahmayey maadaama uu afar bilood iyo saddex sanaba u dhexeeyey heesta ay hooyadu ugu heesayso siduu u fahmayey baad isleedaado wallaahi si ilaahay dee fahansiiyey buu u fahmayey markaad u soo gasho ilmahaagiiyoo ooyaya heestaa markaad u bilowdo horta wuu aamusayaa wuu dhegaysanayaa had dhibtii uu socday hadday gaajo ahayd hadday xanuun ahayd hadday hurdo ahayd wixiiba wuu ilaawayaa siduu u dhegaysanayo ama wuuba ku seexdayba ama wuuba iska ciyaarayba wixii uu markaa uga jeeday oohintan heestaasaaba ka biinaysa markaa hooyadu may xambaarsan tahay ma dhabtay ku haysaa xaaladeedu waa sidee hooyada ilmaha sida ay ugu heysayso mise wuxuu yaallaaba sariirtii maxool buu ugu jiraa bal tafaasiil amase sharaxaad kooban naga sii dumarka soomaaliyeed kuwa iminka joogaya kuwii hore de horta way kala fursada fiican yihiin kuwii hore waxaa laga yaabaa ilmaha inayna xoolba u hayn ama sariir ay saaraan ilaa sariir soomaali mooyaane taana dumarka soomaaliyeed inta badan iyagoo jooga maynumay aaminin marka waxaa jirtee ilmahaasi uu ku aamusayaa haddii ay u hesho fursad ay ku xambaarto xambaar buu badnaa waxqabadkoogu dhab inay ku hayso in yar bay ahayd laakiin way xambaaraysaa amaba se hadduu weeyahay ilmuhu de sidaa saddex saniyo labada saniyo waysag fadhiisinaysaa dhagax baa wax lagu ridqayey mooyaa wax lagu tumayey haleel dadkii hore may u haynin ilmaha ay ku xambaarsanaadaan ama ay dhabta ku yar qabtaan ama ay isgarab seexiyaan ugu heesaan waxaa may haynin xataa isagoo markaa halkaa iska fadhiya wuxuu aaminsan yahay maadaama loo heesaayo oy hooyadii u heesayso inayna waxbaba ka maqnayn taasay isku afgaran jireen hooyada iyo mataqaanaa ilmuhu fursad mar walba ay ku haysatana dee may haysan waxaad moodaa in heesta qofku markuu dhagaysto uu waxyaabo badan oo guubaaba iyo dhiirigelin ilmaha hooyadu ay u heesayso ay u gudbinayso suugaantaasi ma mid caama bay ahayd oo ilmo walba loogu heesayey mise hooyo walba iyadaa suugaan iyo wax ay ugu heesto u samaynaysa dee majuuratiga inta badan waxay ahayd wax dumarka soomaaliyeed dhex wareega oo mataqaanaa dee ay ku heesaan markaa tii ku biirsanaysaana dee wixii kale ilmaheeda ku ammaananayso iyadaa ku darsanaysa laakiin sida sintanisku yahay dee wax soomaalidu ay iska leedahay oo dhaqanahoo u gaara ayay iska ahayd markaa islaan walba ilmaheega dee samow samow iyo sidanaad tahay iyo wixii kale ku dari karti iyo wixii faamigeyga dhexdeeda iyo wixii kolba maanta farxad xaafada ka jirta iyo wixii mataqaanaay dabriyoore la safar jire ka jira iyo wixii xooluwa meelay tegi jireenoo ka jira waxaa uunbay ku saabsanaydoo in badanoo guriga dhexdiisa iyo waayahooga un ka turjumaysa ayaa ku jirta moogtahay ilmuhuna uu la fahmayay dee waxay u sheegaysaa hooyadu soo maaha baahida meeshaa taalla iyo wuxuu la ooyayay darteed ayay heesta ugu qaadayeen miya majoritiga xoolahan dhaqanaa waxay u badnaayeen geel loodu dee waqtiyo gaaban bay muxuu ahaaye ay dhashaayo caanaheeda iyo waxaa geel baa inta badan dee mataqaanaa ay dadkeenu dhaqan u lahaayeen geel waxaa jirta marka la geeyo meel ceel leh habeen ama labuu ku maqnaanayaa markaa islaantii hasha loo lisaayey ilmihii neefka isagana dee loo lisay caanaa la siinayay wuu gaajoonayaa dee waxaa lagu maaweelinayaa geelii waa arooray arooro oon ku raago alal ku raagay dee wuu tagay oo soo noqonayaa marka insha allah dee ilmihii baa dhegta loogu ridaya islaantu waxay leedahay waxaan anugu anfaansanahay adna ila fahm waa kaas uula fahmaya isaguna markaa hooyadaasi baylahdeedii kale ee aqalkana way qabanaysaa markay u heesayso iyadoo xambaarsan oo dhabarka ku sida ilmaheegii ayay heestiina wadaa shaqadeediina qabanaysaa soo maha dabcan haa ama dhari bay karinaysaa hadhuur bay tumaysaa mooyihii bay tumaysaa dhagaxbay mixdinkiiba wax lagu ridqayaa mataqaanaa baylahdii hararkii la sameynay samaynaysaa wixii dee gaara xawaashtii xaafadda ayay ka shaqaynaysaa ilmina way xambaarsan tahay marka dantayla faham bay leedahay isagana hooyada waktigan lagu jiro markaad barbar dhigto hooyadii waktiga farqiga u dhexeeya maxaad ku tilmaami lahayd wallaahi wax badan baa u dhexeeya Een, dadkan iminku aniga waxay la tahay dadkii hore waxba kama dambeyn siday tahay waay dhaqankii soomaaliyeed waan ka tegnay wax hayaa ma jiro ilmahaaga haddaad su-aal weydiiso ma fahmayo marka waxaa la maqli jiray dadkaa qurbaha ka imanaya ayaydaa hooyo weeyaan hooyo qofkani marka la idhaao family weeyaan yaa laga sheegayay markaa kuwii dalka joogay hadda waxay marayaan waa family hooyo iyo family baaba iyo waxaabay marayaan laakiin waxaan u malayn dad annaga nagama dambeyn waa la isindhagaranayaa uune marka way kala yaqaaneen adeerka aabbaha ayeyda awowga intaasoo dhan way kala yaqaaneen ubadka yaryari soo ma dabcan waa kolka la koro waxaa la odhanayay hooyaday hooyadeed iyo aabeed iska ilowe hooyadaybu abti u yahay een, adeer buu u yahay een, mataqaanaaye awow buu u yahay adiguna markaa ixtiraam baad samaynaysa hooyada awowgeed hooyada aabaheed bayna kuwan iminku dee waa cayrad unbay ku odhanayaan marka een, sida suugaantiiba inooga sii dabargo-ayso ayuu dhaqankiina inooga sii dabargo-aya barnaamijka waxaa inoogu marti ahaa khadra awaadan sheekh maxamuud oo ah hooyo soomaaliyeed oo taqaana dhaqanka inta badan lagu maaweelin jiray ubadka yaryar intaas waxaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku soo qaadanay hees dhaqameedkii hore ee ubadka ay hooyada soomaaliyeed ku maaweelin jirtay ilmaha barnaamijka waxaa idiin soo diyaariya anigoo ah haashim sheekh cumarkood oo ku sugan magaalada booramad tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgeliyo
waxaad dhegeysteen barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya haashim sheekh cumar good haatana waa ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku bilaabno waxaa caawa sir rasmi ah u furmi doona horyaalka la liiga ee dalka sbain atletic club ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga horyaalka difaacanaysa ee barcelona kooxda barcelona ayaa waxa ay u badan tahay in kulanka caawa uu ka maqnaan doono ciyaaryahan leonal messi tababaraha kooxdaasi ernesto valverde ayaa waxa uu sheegay in messi uu dhaawac yar qabo islamarkaana uusan doonaynin in uu halis geliyo oo uu garoonka kula soo degdego isagoo aan si wanaagsan usoo kaban waxaa sidoo kale jira ciyaaro kale oo iyana caawa dhici doona horyaalka dalka jarmalka ayaa isna waxaa kooxda bayer munikh ay la kulmi doontaa naadiga heet berlin ciyaartaasi ayaa waxa ay ka dhici doontaa garoonka kooxda bayer munikh horyaalka dalka faransiiskana naadiga leon ayaa waxa ay la kulmi doontaa kooxda angeles sidoo kale kulamo ka tirsan kooba itaaliya ayaa dhici doona kooxda genoa ayaa martigelin doonta naadiga emolese dhinaca horyaalka brimer leaga kulamadiisa waxa ay dhici doonaan berri iyo beri dambe haddii aynu eegno kulamada beri dhacaya ciyaarta ugu soo horeysa oo dhici doonta xilliga duhurnimo ee geeska africa arsenal ayaa garoonka emirates waxay ku martigeli doontaa naadiga banley kooxda banmouth ayaa waxay u safri doontaa naadiga dhowaan lasoo dalacsiiyey ee asovilla brighton iyo waxaa is arki doona westham evertonna waxa ay garoonkeeda ku martigeli doontaa naadiga watford norwich iyo newcastle ayaa iyana kulmi doona halka liverpool ay ciyaar aad u adag ay ugu safri doonto kooxda southampton oo ka mid a kooxaha inta badan kooxaha waaweyn dhibaatada gaarsiiya ciyaarta ugu adagse waa tan dhex mari doontaa habeen dambe kooxda manchester city iyo kooxda tottenham ciyaartaasi ayaa waxay ka dhici doontaa kooxda manchester city garoonkeeda waxaana kooxda tottenham la sheegay inay ka maqnaan doonaan deli ali iyo ryan seseon oo labaduba dhaawaca waxaa sidoo kale jiri doona kulamo kale oo iyana ka tirsan horyaalka bundesliigaha dalka jarmalka bayan liverkusen ayaa la kulmi doonta naadiga bederbon gurushii dortmund waxa ay martigelin doontaa naadiga oxburg freiburg iyo mainz ayaa is arki doona veder bremen iyo frankfort waa fortuna dusseldorf ayaa iyana kulmi doona wolfsburg waxay la kulmi doontaa f c colon halka shalk ay u safri doonto naadiga bush iyo mutladberg horyaalka dalka sbain ciyaaraha kale ee dhici doona waxaa ka mid ah real madrid oo aadi doonta naadiga sevilla valencia oo la kulmi doonta real sociedad mayorka iyo eibar laganisna waxay martigeli doontaa naadiga asasuna halka villareal iyo garanada ay is arki doonaan xubinta ciyaarahana waa naga intaas
sanada axmed dhegeystayaal waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan washington barnaamijka dhallinyarada haatana waxaan idin soo qabanaynaa heestaan ku dhugeedu yahay jacayl taro yaro ku beermay iyo codkii maxamed biike
jacayl talayari ku beermay taariikh xumaadayga raacda sooyaalka haygu taallo tallabo degdeg aanu qaaday sidaan ugu turunturooday tusaale hay ahaato jacayl talayari ku beermay taariikh xumaadayga raacda sooyaalka haygu taallo tallabo degdeg aanu qaaday sidaan ugu turunturooday tusaale hayaato sameeye tusmeeye sidaan ugu tacab khasaare hubsiimo haye tilmaanto sameeye tusmeeye sidaan ugu tacab khasaare hubsiimo haye tilmaanto dad casharkay ii dhigtiyo haddaan taallada dhacdada ku taamila qaadan waayo tasoobaye tasoobaye tasoobaye halayga quusto tagtad casharkay ii dhigtiyo haddaan taallada dhacdada ku taamila qaadan waayo tasoobaye tasoobaye tasoobaye halayga quusto
codka fanaanka maxamed biike ayaa gebagabo u ah idaacaddeenii duhurnimo waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
kalgacaal togashay xulasho ku taabaqaadoo adkaada wanaagiisii soo taraayay tixgelin badan iyo xaqdhow dareema ku talax tago tolmoni ku wada dhaqmaa kalgacaal togashay iyo xulasho ku taabaqaadoo adkaada wanaagiisii soo taraayay tixgelin badan iyo xaqdhow dareema ku talax tago tolmoni ku wada dhaqnaa